waxaa keenay safaaradda ayaa waxay ka samaystay safaaradda ayaa weydiisatay hay-adda safarada iyo uqaabilsan customiska maraykanka sababta soomaalida guryahoodii iyo xafiisyadoodii looga qaqabanayo marka muujisayna inay arrintaasi u ekaanayso arrin soomaalida lagu doonanayo oo dadka looga soocayo taasi ayaa ku dhalisay markaasi inay abaaraan qolada nalaasha halkan her xarunta jooga inay baaraan waxa gobolada ka socda dabeedna ay nagu soo noqdaan dhowr beri ka dhacdi oo yidhaahdaan amar baanu bixinay inaan soomaali dambeeto ee loogu tegin gurigiisa iyo meeshiisa shaqada
adinka tusaale ahaan ma waxaa ogaateen in soomaalida si gaara loo baacsanayo oo guryahooda iyo loogu tagayo maxaa idin xaqiijiyey in ay jirtay bartilmaameedsi gaara oo soomaalida lagu hayo
waxaa loo xaqiijiyey falastiin hadda kahor waa inagii mar iska wareysanay arrintaas oo aanu la socodsiinay dadka in tiro ku dhow afar kun oo soomaaliya mar dambe waxay yihahdeen afar kun iyo sideed boqol oo la raadinayo dadka aan aan xirreyn ah oo magaalada jooga laakiin loo doonayo in la dhoofiyo ay jiraan markaanu warkaas ministra u sheegnay xoogaa ka bacdi waxaanu ka war helnay in dad soomaaliya guryahoodii loogu tegay iyo meelahoodii shaqada waxaa ugu badnaa magaalada atlanta oo ilaa hadda sagaal qof laga xiray hal qof iyada hadda ka hor waraysiganu yeelanayba ku yimid oo halkan virginia laga qabtay oo gurigiisa loogu tegay qof kaleeto oo soomaaliya isagana waxaa laga qabtay minnesota arrintaa markaanu ogaanay oo aslaanta ugu badan tahay ayaanu ayay noola ekaatay mid soomaalida lagu lagu lagu taarget garaynayo ama iyaga lagu bartilmaameedsanayo lagu bartilmaamsanayo
marka maxaa laga yeelayaa dhowrka qof ee xiran ee hadda ama guryaha ama xafiisyada ama goobahooda shaqo ay ka qabteen ma sheegeen kuwaas waxaa laga yeelayo
maya waxaa horta si aan u ogaano dadka ay ka hadlayaan oo dhan ay ku jiraan kuwa hadda xiran waa dad mar hore loo calaameeyey oo maxkamadii bixisay amarkii lagu dhoofin lahaa taas waa inaynu isla fahnaa ama dadkeenu fahnaa marka waa dad u badan dad galay dembi dembi weliba agrivateda dembiyadaan hadduu sanad iyo wax ka badan la xiro hal qof baa ku jiray oo qofka aanu actually aadka uga damqanay ahaa nin soomaaliya oo afar caruura leh oo xaaskiisa iyo caruurtiisu halkaan sharci kuleeyihiin oon isagu dembi gelin laakiin sanadkii labadii kun la amray wadanka in laga laga dhoofiyo marka kuwaas arrintoodii loo yaraan xil saaray oo aanu weydiinay inay fiiriyaan oo aan weliba lacag ku qaad aan ka qaadanaynin dadkay khusayso laakiin qolyahaas hadda waa xiran yihiin wixii xiran oo la amray in la dhoofiyo haddii aan uusan jirin loo yar baajin kara dhoofintooda waa waa dhoofin laakiin hadda wixii ka dambeeya ma jirayso qof soomaaliya oo loogu tago sidii beryihii dhaweyto dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo marka markii ay dowladdii baarta cabashada hore a ugu gudbiseen ee ahayd inaad u arkaysaan in dadka soomaaliyeed la bartilmaameedsanayo jawaabta ay soo celiyeen marka laga reebay inay yidhaahdeen waanu joojinaynaa ma idinku raaceen oo ma tilmaameen in ay waxoogaa faquuqa uu ku jiray ama soomaalida lagu gaaryeelaya arrintaasi mise waxay ku gaabsadeen inay yidhaahdaan waa joojina
anagu yani uma noqonin wixii marka hore dhacay annagu waxaa muhiim noo ahaa markaanu u sheegnay oonu nidhi soomaalida inaad si gaara u bartilmaameysanaysaan baa bay u muuqataa waxay yidhahdeen waa waa noqdeen war waxay naga qaateen warar ziyaada ah dadka aanu lada qabayn anagu waa qoladaanu maaratay xiriirka leedahay focal pointiga halka xarunta jooga dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen waxay yidhahdeen waxaanu amaray gobolada oo dhan inaan qof soomaaliya gurigiisa loogu tegin xafiiska loogu tegin shaqada loogu tegin aan la raadsanin annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii ma aanaan dembi horle uma anaan qabsano oo kalema anaan uma anaan noqonin waxay muuqatay inay ogolaadeen inay soomaalida yani jawaabtooda waxay muuqataa inay dareemeen in soomaalida si gaara dadka la qabtay loo loo loo loo xushay ama loo doortay haddii ay dhacdo in qof dambe oo soomaaliya ama gurigiisa ama goobtiisa shaqo loogu tago maxaa talo ku siinaysaa horta warkan hadda aynu aada idaacadiina iyadoo ku mahadsan aada baahinaysaan oo warkaa cusub oo aynu ogaanay u ah soomaalida xoogaa waa nafis u ah waa muhiim laakiin waxaa waxaa jirta weli sharcigii maraykanka oo ahaa qofkii la diiday waddanka laga diiday ama dembi oo layidhi hala dhoofiyo ama dembi inta galay layidhi halaga dhoofiyo waddanka arrintaasi weli sharcigaasi weli waa jiraa laakiin soomaalidu waa inay ogaadaan hadda in sidan adag ka ballan qaaday aan shaqada iyo guryaha laga laga laga raadsan doonin sidaa daraaddeed ay noloshooda si si caadiya ay u wataan